بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
سورة الطارق وسورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إلى وحيري والسماء سمدي أنكو دارتي إيا والطارق كي قوريي وما شيء محو يهي أتراك النبي يوكو بيسيي ما وحاو يهي الطارق متك قوريي النجم واحد حد قعد ثاقب الدسية إن كل نفس نفدا ما انتت مجرتو لما عليها إلا عليها كركيدا وحا هاضي حافظ مثل عليها فلينظر الإنسان إنسان كوها إسكفيريو مما شيغي حقيسة خلق لغا أبوري خلق وحا لغا أبوري مما إن بيد دافق إبودي بيها سو يخرج كصبحا من بين السلب طبرك إيا والترائب اللابت بحدودة إنه ألا على رجعه إنسان كسو علنتيسة لقادر ومدكي أوودة إنسان كإن لسو عليو رب العالمين ومدكي أوودة yowma tubla saraa'ir yowma maalinuu soo celinayaa tublaa la muujinayo asaraa'iru waxyaalihii qarsoonaa famaa lahu insaanka uma sugnaanin min quwatin xoog walaa naasirin gargaarina uma sugnaanin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa samada iyo xidigaha ilah wuxuu idhi subxaana ilaahay samada iyo xidiguu ku dhaaranaya ilah wuxu uhi subxaana wasamaa'i samadiyaan ku dhaarta iyo wa daariqi midkii guurayey ama dheelmanayey daariqa waa midka habeenka socda habeen socodka guuraha la yidhaha ama dheelmashada waa tii nabiga sala allahu calay waslm xadiiska saxiixa uga digay ninku xaaskiisa inuu habeenkii kusoo dheelmado safaru ku maqnaa sooma hadlin war lagama hayo durguf oo iska soo galay lama ogolo mamnuuc wey xaaraan wey ma soo dheelma kartid soo sheeg soo hadal ha lagu ogaado lagu diyaargaroobo kadib aad imaan kartaa haddaad xataa adoon ogeyn magaalada soo gasho meelaha iska seexo marka daariq waa midka habeenkii dheelmadaa la yidhahdaa wasamaa'i samadiyaan ku dhaartu ilahay yidhi iyo wadaariqi kii dheelmanaya oo guurayey maxaa loola jeedaa midka guuraya ilaahay wuxuu yidhi wamaa shay muxuu yahay adraaka ku ogeysiyey maa waxa uu yahay addaariqu midka guuraya allah sheego wuxuu yidhi annajmu huwa asagu annajmu waa xidig xidiga adfaaqibu dusaya waa dusaya waa maxay xidiga cirkaad aragtaynu jiraan intaasoo mugdihunta ka soo dusa iftiinkiisa halkaan aan ka arkayno saasaa loola jeedaa waxaa kaloo loola jeedaa gantaal weeyo shayaadiinta inta lagu rido ayuu ka dhex dusaya oo ku dhacaya labadaba waa lagu fasira ibnu kaiirkun labada macno waa inin dhigaya in kullu nafsin lamaa iyo lamaa labadaas qiraa'a jirta lamaa oo shidan markaas macnuhu waxa weye intu waa naafiya waa nafyi in kullu nafsin naf ma jirto lamaa ilaa hadday jirto calayhaa nafta korkeeda waxaa ahaaday xaafidun malag ilaalinaya oo acmaasheeda ilaalinaya macnaha ugu fiican waa saas malag acmaasha shar iyo khayr wuxuu sameeyey ilaalinaya waa sida ibnu jariir uu doortay laakiin xaafidku macno kaluu maray oo wuxuu leeya malag dhiba waxaa la socda malag sharta ka ilaalinaya aayad quraan suuratu racdiyana oo u daliishaday laakiin macnahaas aad u cad oo ah malag ilaalinayo acmaashiisa koobaya la socda qof walba waana sida ibnu jariir uu qaatay in kullu nafsin naf ma jirto lamaa calayhaa ilaa calayhaa nafta korkeeda waxaa ahaaday xaafidun malag acmaashiisa ilaalinaya rabbi wuxuu yidhi subxaana falyandur ilinsaanu insaanku ha fiiriyo mima shaygee xaggiisa khuliqa laga abuuray bal insaanku ha isfiiriyo shayga laga abuuray ilaah wuxuu idhi subxaana khuliqa waxaa laga abuuray min maa-in biyo xaggood biyahaasoo daafiqin boodaya biyahaasoo biyaha waa manida ka soo baxaya hooyada iyo aabbaha manidaas weeye oo boodaya oo iyagoo boodaya soo baxaya biyahaasoo yakhruju ka soo baxa min bayni sulbi dhabarka iyo wa taraa'ibi kalxamaha laabta taraa'ibta waxa weeyaan waa meesha gabadhu markay kuusha xidhato kuusha ku dhacdo amase meesha xabadkaa meeshaas xabadkaa weeye taraa'ibtu marka biyo ka soo baxaya dhabarka ninka iyo waxa weeyaan kalxamaha ama laabta gabadha biyo halkaas ka soo baxay labadaas biyoodoo laysku daray a laga abuuray bal insaanow biyaha nuucaasa laga abuuray inaad marka isweynaysido amaad qalka kor u taagto kuguma haboono asal marka aad ka soo jeedo ku sharafoobi maydid ee ku sharafow iimaanka iyo qaybka ilahi wuxuu idhi subxaana innahu alle calaa rajcihi insaanka la soo celintiisa la qaadirun waa mid awooda innahu rabbi celi innahu rabbi calaa rajcihi insaanka la soo celintiisa la qaadirun waa mid awooda yowma maalin ayuu soo celina ha isku dhihin yowma maalinu awooda maalinuusan awoodin ma jirto ee yowma maalinu soo celaadhe oo rajcida ku tacalluji yowma maalinuu rabbi soo celinaa tublaa la muujinayo asaraa'iru waxyaalihii qarsoonaa dhammaan qof walba wixii u qarsoonaa ee dadkii khaa'iniintaha calanka dabada looga xidho ilaah dhihi doona waa kuwaasa hebel khiyaanadiisa famaa lahu uma sugnaanin insaanka maalinkaas la soo muujiyo sirta famaa lahu insaanka uma sugnaan min quwatin xoog oo xagga naftiisa ah walaa naasirin mid u gargaaroo khaarijka uga yimaadna heli maa ilah wuxuu idhi subxaana wasamaa'i samadiyaan ku dhaartay samadii daati rajci cilinta u saaxiibkeeda hadday roob keeni haddana maalin kale roob keeni walardi dhulkiyaan ku dhaartay dhulkaasoo daati sadci dhambalanka u saaxiibkaa mir yar ayaa la gelin markay misha mirtaasu soo dhalanayda waa cargun ciid yaro culays haddaan hadda la saara waa jabay soo ma dhulkaad aragteen oo adag alla u kala dilaacin markaasa geedku ka soo dhex baxa ilaahay baa kala wareejina geedka walarda arladiiaan ku dhaartay daati sadci ee dilaacidda u saaxiibka aheed ee innahu qur'aanku la qowlun waa hadal faslun xaqa iyo baadilka kala saaraya wamaa huwa qur'aanku ma ahan bilhasli cayaar innahum gaaladu yakiiduuna way hagarsanayaan kaydan hagarsi ilaah wuxuu idhi subxaana wa akiidu anna waan hagarsan kaydan hagarsi famahil u kaadi nabiga suubanow alkaafiriina gaalada amhilhum u kaadi ruwaydan iyar u kaadi waa arki doonta wax ku dhace wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina moxamed الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى والسماء صمد ينقل دارت إلهي صمد ذات الرجع العلنت صاحبك هاد والأرض دلك ينقل دارت إلهي أرلد ذات الصدع دنبلا كأمد الله صاحبك هاد إنه قرآنك لقول وهدل qowlkaasoo faslun xaqa iyo baadilka kala saaraya wamaa huwa qur-aanku ma ahan bilhasli cayaar ma ahan innahum gaaladu yakiiduuna way hagarsanayaan kaydan hagarsi waakiidu anna waan hagarsanayaa ilaah yidhi kaydan hagarsi famahil u kaadi alkaafiriina gaalada nabiyow u sug amhilhum u kaadi ruwaydan in yar u sug allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaartay samada daati rajci macnaheeda waxa weeyaan madarkay soo celcelin sanadaanay roob shubin haddana hadhow sanada mar kaloo dhexdeeda ahay roobkii soo celin daati rajci marka waa midda celcelinta u saaxiibka ahoo roobka hadba ku soo celinaysa weeye waa samaay samadiyaan ku dhaartay samadaasoo daati rajci celcelinta u saaxiibka ah wal ardi dhulkiyaan ku dhaartay dhulkaasoo daati sadci dhambalanka u saaxiibka ama dilaaca sadcigana waxa weeyaan dhulka ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa waxaa ka mid ah geedku markuu soo baxayo dhulka ilaahay ka kala dilaacina waad aragtay geedku markuu soo baxayo waa carqun aada u jilicsan haddii dhulka lagu mudi tago ma mudi karo horu ka jajaba haddana waa maca daalika dhulka waa soo jiira markaasuu kasoo gudba marka geedkaanu dhulka sooma dalooli karo ee ilaahaa ka kala wareejinaya meel kasta oo geed ka soo baxaya rabulcaalamiina ka kala wareejinaya markaasuu geedku bannaanka usoo baxaya ilaah wuxuu yidhi subxaana innahu qur'aanku la qowlun waa hadal hadalkaasoo faslun xaqa iyo baadilka kala saara waa hadal xaqa iyo baadilka kala saara wamaa huwa qur'aanku ma ahan bilhasli cayaar ma ahan waa arrin dhab ah oo jidda ah ilaah wuxuu idhi subxaana innahum gaaladu yakiiduuna way hagarsanayaan dadka kaydan hagarsi yakiiduuna yacni binnaas dadka hagar ayay u dhigayaan kaydka waxaa la yidhaahdaa ah qofku isagoon iska kaa jirin inaad dhibaato gaadhsiido kufaarta marka ayagoon dadka dhihin waxa weeyaan dalaalaan idinkugu yeeraynaa ayay dalaalkii waxay rabaan tartiib inay ugu shubaan ayagoon dhihin waxa weeyaan dadkii diintaan idinka saaraynaa iyo dalaalaan idinkugu yeeraynaa badanaaba dhihi mayaan laakiin si aan aysan iska dareemayn dadkii ayay makriga u gaadhsiinayaan oo ay dalaalka ugu yeerayaan oo waddada alle uga leexinayaan ilaah wuxuu idhi subxaana waakiidu anna waan hagarsanayaa kaydan hagarsa kaydka waxaan idhi waa qof axadku isagoon iska kaa jirin in dhibaato la gaadhsiiyo marka meeshaasoo kaleeto macnaheeda haddii mufasirku uusan markaas helin waa inuu taxriifiyaa oo uu ta'wiil geliyaa oo la yidhaahdaa innahum yakiiduuna way hagarsaneen kaydi wa akiidu anna waan abaal marinaa mana ahan sidaas sifaad dhowr oo qur-aanka ku soo laalaabata sida maalan fiiri kaydka oo kale iyo makriga makri oo kale wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayr lmaakiriin khidaacada oo kale khidaacada yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wahuwa khaadicuhum fiiri marka maxalshaadki wahuwa khaadicuhum marka khidaaca makriga kaydka kulligood waa isku macno macnaha waxa weeye asagoon qofku iska kaa jiri inaad dhibaato gaadhsiido ilaahay marka ma lagu tilmaami karaa kaydka waa labo mid waa kamaalu tusaa midna nuqsaanu tusaa kan nuqsaanta tusaya ilahay laguma tilmaami karo waa xaaraan midka kamaalka tusayana ilahay waa lagu tilmaama asaga isku tilmaamay see loo kala garana haddii qof berii ah oon waxba asagu hadlayn isagoon iska jirin dhibaato la gaadhsiiyo waa dulmi soo ma walaa yadlimu rabbuka axada rabbina cidna ma dulmiyo ilaahay kaas waa ka nastahayn laakiin fiiri qof mujrim ah oo balaaye iyo shar maleegaya isagoon iska jirin haddii la qabto waa kamaal waa sifatulkamaal waa madxi soo maahan qur-aanka dhammaan midda ilaahay isku tilmaamaa middaas marna ma dhacdo qur-aanka iyadoo ilaahay kayd ama makri ama khidaaco si mutlaqa ilaahay iskugu tilmaamo ma dhacdo ee laakiin ilaahay wuxuu isku tilmaamaa kuwa maakiriinta ee khadaaciinta ah ee waxa weeyaan kaydka iyo makriga ka shaqeeya ilaahay inuu qabto iyagoon iska jirin taasuna waa ammaan iyo kamaal marka sidaas ay muqayidka u tahay ayaa waxa weeyaan ilaahay loogu tilmaama waana sida xaafid ibnu katiir suuratulbaqara bilowgeeda uu waxa weeyaan macnahaas aad u caddeeyey aimo badan oo ka horreeyna ay caddeeyeen ilaah wuxuu idhi subxaana innahum kufaartu yakiiduuna way hagarsanayaanoo dadkiiyay rabaan dhibaato inay gaadhsiiyaan ayagoon iska jirin oo xumaan ayay ugu yeerayaan waxa weeye ayagoon dadkii dareemayn markaasuu ilaah yidhi subxaana waakiidu anna waan hagarsanayaa kaydan hagarsi oo waxa weyn ayagoon iska jirin ayaan dhibaato gaadhsiinayaahoo aan qabanayaa famahil u kaadi alkaafiriina gaalada amhilhum u kaadiyo u sug kaydan in yar u sug cuqubada iyo dalaal cadaabka ku dhaca waad arki doontaahe in yar u sug bacdulculamaa waxay idhaahdeen in yar u sug marka la leeyahay waa intaan waxa weeyaan jihaadka la amrin laakiin markii dambe jihaadka la amray usugiddii waa ka dhammaatay usugiddii way dhammaatay